dareen culus nagu hayso dad soomaaliyeed in lagu dilay magaalada nairobi haween ah si ka baxsan ugub ku ah dhaqanka soomaaliga ah iyo dhaqanka caadiga oo caalamkaba in loo dilay arrintaas dhaawac iyo dareenayna gelisay dhammaanteen waa maalin murugo leh ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa dadkaa dhintay gabdhaha la dilay gacanka gadaran ee heshay in ilaahay subxaana wa tacaala naxariistii janno ka waraabiyo waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahad celinayaa mas-uuliyiinta xaafadda islii ama kaamakuje oo nagala joogo xildhibaankeenna xaqiiqdii dhowrka maalin u dambeysaan qiyaasaka inuusan jiifanin ganacsatada soomaaliyeed ee deegaanka islii culamadeenna dhammaantood waxay wakhti geliyeen in arrintan xal laga gaaro dhaqso loo soo afjaro oo macnaheedu ay tahay in lala shaqeeyo heedaha kala duwan ee maamulka ka wada ee amniga shaqeeya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dowladda kenya gaar ahaan mas-uuliyiinta heedaha amniga oo xaqiiqdii ii muujiyey dareen ah inay diyaar u yihiin inay arrintan xal ka gaaraan waxaana muuqata tillaabooyinka ay qaadeen inkastoo aysan ahayn mid nagu filan tillaabooyinka ugu horreeya ay qaadeen oo ay soo qabqabteen dadkii ka dambeeyey dembigan oo ay bilaabeen inay xal ka gaaraan ama ay soo afjaraan arrintan aaday noo dhiirigelinaysaa waxaan uga mahad celinaynaa taliyaha booliiska gaar ahaan oon aniga laftii la hadlay oo yidhi arrintaa meel baan uga soo haraynaa waxaan markaa codsanayaa ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanka hadda dhibka ka dhacay in ay noloshooda caadi u wataan inay cabsadaan ma aha cadow baa iska jiro dad baan rabin dadka soomaaliyeed wanaagooda annagii marka waxaa nagala doonayaa inaan xaqiijino in dadkeennu noloshooda caadi u socoto inaan arrintan caadifad la gelin ama ha noqoto caadifad dhexdeenna ah soomaalinimadeenna ah ama ha noqoto caadifad dad kale dulmiga aan la aadno ama dad kale aanan ciilkaan qabno aan dhibaato u gaarsiino culamadeenna way nabadda daarantay madaxdii maamulka jirto way nabadda daarantay laftigooda oo ku jiro xildhibaanka waxaa la rabaa inaan isdejinno waxaa la doonaya inaan ogolaanno in baaritaankaa socdo laga sal gaaro meel fiican ku soo dhammaado culamadana waxaan ka rajeynaynaa inay si fiican ay ula hadlaan madaxdeenna inay ula hadlaan shacabka dejiyaan waa run cabsidana ugu weyn waxay ahaan lahayd maantay haddii aanan faraha lagu hayn amba aan la ogeyn cidda dhibkan geysatay arrintaa waxayna gelin lahayd anagoo dhan baa guryaha ka cabsan lahayn xaafadahan ka cabsan lahayn laakiin hadda arrintii waxaa moodaa albaab bay furtay baaritaanaha socdo tallaabooyinka ugu horreeya la qaadayna qolan dhiirigelinaya waayo marka ummaddu inay ogaato inaysan ahayn wax qof kasta lagu gumaadayo lagu raadsanayo iyadoo taa jirta haddana waxaa la muhraan ah arrintaa nagu dhacday ee ugubka ah ee xanuunka badan waxaan kula talinayaa ummadda soomaaliyeed inay xaqiijiyaan oo ay ay oggolaadaan in in in la isweydiiyo su-aalo badan oo dhexdeena ah in dhibkana gaara wax ka baranno la ysku noqdo iyadoo la kaalmaysanayo mas-uuliyiinta laga soo doorto deegaanka in dadka soomaaliyeed ay ay ay bilaabaan su-aalaha isweydiino oo ah amnigasee loo sugaa maxaanu qabsanaa qarabaadka jira muxuu yahay weliba arrinta waxay xanuun badnaanaysaa hadda inaan ku degdega ma rabo haddii arrinta aniga nagu soo dhex noqoto oo weli baaritaan socda haddaan la xaqiiji karin laftigeeda xanuunkeeday leedahay marka ugu dambayntii waxaan aan tacsi kale laabaha u dirayaa qoyskii iyo eheladii ay walaalaheen ka tageen ka dhinteen waa xanuun badan yahay waa dhib badan yahay waxaan ka rajeynaa culammada anagoo dhan baynaan u duceyno ayagana ay dul qaataan